ukraine ayaa si adag isaga fogeysay in ay ku lug lahayd falkan oo jimcihii ka dhacay grokos hoolka muusiga lagu tumo ee magaalada layidhaahdo krasnogorsk waxaana mas-uuliyadda weerarka sheegtay kooxda la baxday dowladda islaamka ee afghanistan putin ma uusan carabaabin kooxda is khudbadda uu dadka u jeediyey halka ukrain ay ku eedeysay isaga iyo siyaasiyiinta ruushku in ay sifo aan run ahayn weerarka ula xiriirinayaan ukrain si ay cudurdaar ugu helaan dagaalka ay ka wadaan ukrain oo dhowaan galay sanadkii saddexaad saraakiisha sirdoonka maraykanka ayaa xaqiijiyey sheegashada falkan ee kooxda xiriirka la leh is maraykanka ayaana la wadaagay ruushka horaantii bishan maaj xogta qorshaha weerar argagixiso oo moosko ka dhana islamarkaana soo saaray digniin ay u jeedinayaan dadka maraykanka ah ee ku sugan dalka ruushka putin ayaa sheegay in maamulku koob iyo toban qof ay u xireen weerarka oo ay ku dhaawacmeen in ka badan boqol qof isagoo kuna tilmaamay mid dhiig badan ku daatay islamarkaana ah ficil argagixiso oo axmaqnimo ah waxaanu intaasi raaciyey in dalkiisa ruushka ay qabteen afar qof oo laga shakisan yahay oo isku dayayey in ay baxsadaan oo sii maraya marin looga diyaariyey dhinaca ukrain warbaahinta ruushka ayaa baahisay muuqaallo muujinayey xarigga iyo waraysi lala yeelanayo dadkaasi la tuhunsan yahay kuwaas oo midkood uu kaamirada horteeda ka sheegay in gacanyarayaasha wadaaddo islaami ah oo aan la aqoonsan ay ku shukaamiyeen hanaanka fariimaha la isugu diro islamarkaana ay lacag ku siiyeen si uu gudagalka qayb uga noqdo warbaahinta ruushka ayaa u aqoonsatay ragga hubaysan kuwo u dhashay tajikistan oo ah jamhuuriyad horay uga tirsanayd sofiyeetka kuna taalla bartamaha qaaradda aasiya taasoo gebi ahaanba muslimiina islamarkaana xad la wadaagtaa dalka afghanistan iyada oo ruushka ay ka shaqeeyaan ilaa iyo hal milyan iyo bar tajikistaaniyiina kuwaas oo qaar badan oo ka mid ah ay haystaan jinsiyadda ruushka wasaaradda arrimaha dibadda tajikistan oo dafirtay warka ay tabiyeen warbaahinta ruushka ee ay ku xuseen dhowr qof oo tajikistaan u dhashay in ay weerarka qayb ka ahaayeen ayaan sidoo kale ka jawaabin codsi arrintan la xiriirta oo ah in ay ka hadlaan tirada dhimashada ayaa madaxa la gashay boqol soddon iyo saddex taas oo weerarka ka dhigtay kii ugu dhimashada badnaa ee ruushka ka dhacay muddo sannado ah iyadoo mas-uuliyiintuna ay sheegeen in tiradu ay intaasi kasii badan karto afhayeenka aqalka cad ee maraykanka ayaa war ay soo saartay ku sheegtay in maraykanka uu cambaaraynayo weerarka islamarkaana hoosta ka xariiqday in kooxda la baxday dowladda islaamka ay tahay koox argagixiso oo ay tahay in si wada jir ah meel kasta looga jebiyo war cusub oo kooxda ay soo saartay maalintii sabtidii ee shalay oo ay ku baahisay barta amaq ayay ku sheegtay in weerarka ay fuliyeen afar nin oo watay qoryaha raifalka ah ee sida darandooriga u dhaca bastoolado midiyo iyo sidoo kale bambooyin bishii oktoobar ee sanadkii laba kun shan iyo tobankii ayaa bam lagu rakabay dayaarad rakaaba oo ruushku uu leeyahay ayaa waxay ku soo dhacday sinai iyada oo ay ku dhinteen dhammaan laba boqol afar iyo labaatankii qof ee saarnaaba kuwaas oo badankoodu ay ahaayeen dad u dhashay ruushka oo ka soo laabanayay dalxiis ay ku tageen dalka masar toddobadii bishan maarso saacado ka hor uun markii safaaradda maraykanka ay ka digtay weeraro ruushka ka dhaca ayaa hay-adda ammaanka ugu sarraysa dalka ruushka ay sheegtay in ay kala tuurtay weerar ee kooxda is ku qaadaysay macbad ee yuhuuddu leedahay oo moosko ku yaala islamarkaana ay dhowr xubnood ku dishay gobolka layidhaahdo kaluga oo u dhow caasimadda ruushka ee moosko taas oo ah maalmo uun kadib markii mas-uuliyiinta ruushka ay sheegeen in lix xubnood oo lagu eedeeyey inay ka mid yihiin is lagu toogtay ingusheta